الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم inta aynaan gelin kitaabu طahaara waxaan ka yar horraysiinayaa waxoogay hordhaca oo ku saabsan asbaabaha keena ama keenay iskhilaafka madaahibta asxaabu اlmadaahib oo a'immadii waaweynaydee aynu soo tirinaynay ee calaahudan bay ku sugan yihiin aynu nidhi waxay ka yidhaahdeen raaciddooda iyo qabsashada aqwaashooda waxa kale oo aynu ayana soo tilmaannay qofka doonaya fiqiga inuu barto inay ka wasiil ahaan ugu habboon tahay inuu madhab ka mida madaahibta afarta ah mid ka mida fiqigiisa uu ka soo galo marka waxoogay baan ka yar horraysiinayaa arrimaha ku saabsan adilada iyo waxyaalaha loo deliishado axkaamtan fiqiga kow waxa ka ah ilaahay kitaabkiisa laba waxa ka ah sunnaha nebiga saddex waxa ka ah ijmaaca culimmada muslimiinta ay waxay ku ijmaacaane ay ku kulmaan afar waxa ka ah qiyaaska masalo masalo lamida masale nasku soo arooray oo masalo kale looga qiyaas qaadanayo ayaa iyaduna ka mid a waxaa ka mid a oo culimmada qaarkood iyagana ay soo saaraan istixsaan wax la yidhaahdo maslaxa mursala curfi istisxaab sharcu man qablana madhabu saxaabi arrimaha ayay culimmada qaarkoodna adilada iyagana ay ku daraan a'immada qofka runtii muslimka ah waxaa waajib ku ah ilaahay intii uu weli ka dhigtay iyo rasuulkiisa muwaalad dhabana uu la yeeshay inuu muuminiintana ayagana awliye ka dhigto sida qur'aankuba uu ka warramayo waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd siiba culimmada oo ah ayagu ambiyada kuwii dhexlay ee ilaahayna xiddiga oo kale uga yeelay dadka lagu hanuunayo mugdiyaalka badda iyo berriga a'immada runtii aynu tilmaannay oo khaasatan aynu ka hadlayna asxaabuulmadaahib yacnii inay hanuunsan yihiin oo ay toosan yihiin waa lagu ijmaacay ummad kasta oo ummadii hore ana culimmadeedu waxay ahaan jireen kuwa ugu shar badan muslimiinta mooyaane culimmadoodu kuwa ugu khayr badan weeye muslimiinta waayo rasuulka ilaahay kuwii khulafada ummaddiisa uga ahaa weeye waa kuwii noolaynayey waxa dhintay ee sunnihiisa ka mid a ayaga ayaa kitaabku isku taagay iyaguna kitaabkay isku taageen kitaabku ayagu ku hadlay iyaguna kitaabkay ku hadleen ma jiro mid ka mida a'immada aynu sheegnay a'immada maqbuuliinta ah ee ummaddu qubuulka caamka ay aqbashay u camdinaya rasuulka ilaahay inuu khilaafo dhammaantood waxay isku waafaqsan yihiin inay rasuulka raacaan qof walba hadalkiisa waa la qaadan waana laga tegay rasuulka mooyaane laakiin axyaanan ayaa la arkaa aqwaali ay leeyihiinoo axaadiis nebigu yidhi khilaafsan haddaba asbaabtaa khilaafkaa keenta maxaa ka mid a asbaabtaa waxaa ka mid a kow imaamkaasi inuu rumaysan yahay nebigu inaanu odhannin xadiidkan wuxuu rumaysan inaanu nebigu odhannin waxaa kaloo dhici karta inuu rumaysan yahay inaanu masaladan hadalkan ula jeedin masaladan laysku hayo inaanu ula jeedin waxaa kaloo saddexa in xadiidka uu haysta inuu yahay mid mansuukhahoo la nasakhay asbaabo dhowra ayaa markaa ka ratibma kow waxa ka ah inaan xadiidkaniba soo gaadhin imaamkan ama madhabka masaladan qaba ee haddana uu berber yaalla xadiid nebigo ay iskhilaafsan yihiin waxaa la arkaa sheekha madhabkan ama qowlkan le xadiidkani ba inaanu gaadhin dee qof aanu gaadhinninna lagu kelifi maayo inuu ku dhaqmo ku camalfalo wuxuu keenayo waxaana laga yaabaa mar haddii xadiidkii soo gaadhi waayo inuu isagu arrintaa siday ugu muuqatay daahir aayaddeed kaga xukumo ama xadiid kale kaga xukumo ama qiyaas kaga xukumo ama istixsaan kaga xukumo ayaa la arkaa cid odhanaysa axaadiidii rasuulka oo dhan baan wada koobnayna ma jirto iyadoo la diiwaan geliyey ayaan haddana maanta qofna odhan karaynin waa la wada koobay khulafaa raashidiinkii baynu wax ka soo qaadanaynaa abubakar asidiiq oo nebiga sala allahu calayh wasalam safar iyo nagaaditoona aan kaga maqnaan jirine inta badan la joogi jiray xataa habeenkii oo wax badan buu cumar yidhaahdaa aniga iyo abubakar aniga iyo cumar baa soo wada gallay aniga iyo cumar iyo abubakar baa baxnay yacnii nebiga wuu laasimi jiray maca daalik abubakar oo caynkaasabaa waxaa la weydiiyey ayayda dhexalkeeda markaasaa wuxu udhi kitaabka ilaahay waxba kuuguma hayo sunnaha nebigana waxba kuuguma hayo bal dadka ayaan weydiinayaa buuhi muqiirat ibnu shucba iyo maxamed ibnu maslama ayaa kacay waxay u sheegeen nebigu islaanta ayayda inuu dhaxalka ka siiyey sudus lix meeloodoo meel dabeetana tii ayuu qaatay uu noqday waa abubakar ayaa haddana xadiidkaa ogaan waayey waxaa ogaaday asxaabtaa kale muqiirat ibnu shucba iyabaa ogaaday cumar ibnu alkhadaab ayaa waxaa la tilmaamaa ma uu ogayn ruuxa dumari inay diyada ninkeeda wax ka dhaxlayso markaasaa wuxuu yidhi waxale caaqilada iyo tolka daxaak ibnu sufyaan saxaabi lo odhan jiray oo meelo baadiya rasuulka uga ahaa amiir ayaa uga warramay rasuulku ashyama dubaabi nin la odhan jiray haweenaydiisa inuu dhaxal ka siiyey diyadii ninkeeda ra'yigii buu dabeetana ka tegey oo wuxuu qaatay taa saxaabigu u sheegay haddii aanan maqal buuhi xadiidkaasoonu ii sheeginna waxaanuun ku socon lahaa buuhi ama aan xukumi lahaa si sidaa khilaafsan ayaan xukumi lahaa buudhi marka taasi waa sabab da koowaad oo waxaa la arkaa xadiidkan inaanu imaamkan sooba gaadhinba waa acdaarta sababka labaad waxaa laga yaabaa xadiidkan inuu soo gaadhay laakiin aanu u sugnayn oo kan yacnii muxadidkaah xadiidkan ka warramaya ama kan uga warramaya kii ka sii sarreeyey muxadidkiisa ahaa ama mid ka mida rijaasha sanadkan ku jira ayaa majhuul agtiisa ka hoonu gelinaynin ama mutaham buu ka yahay ama mid xifdi xun ayuu ka yahay ama isagoo musnadahoo sanadkiisu xidhiidhsanyayba kumuu soo gaadhay isagoo munqatica buu ku soo gaadhay waxaana dhici karta markuu isaga sidaa ku yihi xadiidkii dabeedna ku dhaqmi waayo xadiidkii iska hadleeyo in hiqaadi ay warisay oy kayrkii u warisay sanad xidhiidhsan ay ugu wariyeen ciddan isaga say-ulxifdiga la noqotay ama majhuulka la noqotayna inay cid kale hiqo u haysato ayaa la arkaa axaadiidu way faaftay oo caan bay noqotay laakiin waxaa la arkaa inay culimmada in fara badan waddooyin daciifa ku gaadho qaarna kuwo saxiixa ku gaadho oo ay kay saxiix ku gaadho inay xujo u noqoto ka kalena aanay xujo u noqonin sidaa daraaddeed ayaa waxaad arkaysaa a'immo fara badan oo leh xadiidkani hadduu ansaxo qowlii fii hadihi almas'ala kada masaladan waxaan ka leeyahay waa sidaa waqad ruwa fiiha xadiidun bikada xadiid arrinkaasa sidaa sheegayana waa la wariyey fain kaana saxiixan fahuwa qowli xadiidkaasi hadduu ansaxay aniga iima sugne xadiidkaasunbaa inoo madhabaho qowlkaygu waa xadiidkaasun lakiin xadiidkii baan u sugmin wa callaqa alcamala bihi calaa hubuutihi fiqsunaha buluqulmaraamka mooday meel ka mida inay ku taallay wuxuu ku xidhay ku dhaqankiisa sugnaanshihiisa oo hadduu sugnaado ayaan ku dhaqmayaa buuhi sababta saddexaad waxaa laga yaabaa inuu arkayo xadiidkan inuu daciif yahay oo ijtihaaduu ku sameeyey oo ay culimmada kalena ku khilaafsan yihiin isagu inuu ku caqideeyo ugu qaato inuu daciif yahay ayaa la arkaa isagu inuu arka daciif oo ijtihaad uu ku keeno ducfigaa mid kalena laga yaabo inaanu u arkaynin oo ka xadiidan ka warramayuu u haystaa daciif inuu yahay mid kalena u haystaa hiqo inuu yahay taasina waa asbaabaha uu ku khilaafi karo sababta afraad waxaa ka mid a waxaa laga yaabaa inuu u shardinayo khabarka uu warinayo mid caadilahoo xaafidi inuu shuruud u dhigaa la arkaa ay kuwa a'immada kale isku khilaafsan yihiin masalan qaarba waxay shardiyaan mar haddii xadiidkan uu qofka qurahi warinayaa mar haddii arrin yacni wax badan khusayso oo tacumulbalwaa bihi inuu muntashir noqdo arrinku ku saabsanya xadiidkani mar hadduu yahay arrin dadkao dhan wada khuseeya haddana qof quri u wariyey ma qaataan waxay dhahdaan mar haddii tacumulbalwaa bihi waa inay cid badani warisaa marka waxaa la arkaa inuu u shardinayo khabarka uu warinayo nin caadilahoo keliya shuruud ay isku khilaafsan yihiin a'immada kale waxaa la arkaa oo sabab shanaada in xadiidkani uu soo gaadhay agtiisana uu ku sugnaaday laakiin uu ilaawey cumar binu khadaab bay arrinkaasi ka dhacay waxaa la weydiiyey nin isku junubay isagoo oo safar ku jira oo biyo waayey cumar binu khadaab baa yidhi tukan maaye wuu iska joogay intuu biyo ka helayo camaar ibnu yaasir baa yidhi yaa amiira almu'miniin miyaanad xasuusnayn wakhti aniga iyo adigu aynu geel wadnay oo aan isku junubnay oo anigu aan u gelgelimaystay sida xoolu u gelgelimaystaan adiguna aana tukanin oo aynu nebiga u sheegnay oo uu nebigu inagu yidhi innamaa yakfiika haakada waxaa idinku fillaan lahayd inaad gacmaha intaasaa dhulka ugu dhufataan wejiga ku masaxdaan iyo labada intaa kaf miyaanad xasuusinayn buuli cumar baa yidhi ilaahay ka baqa camaarow dabeedna wuxuu yidhi dee haddaad doonto kaba warrami maayo maya ka warran buuhi haddaad adigu hubto anigu ma xasuusniye haddaad adigu hubto ka warran buuli yacnii waa sunna cumaru goobjoogu ahaa haddana uu ilaawey oo si khilaafsanna u fatwooday waxaa kaloo dhacday oo ayana taa u dhow cumar bin khadaab baa khudba akhriyo wuxuu uhi yaan laga kordhinin ninna yuu ka kordhinin sadaaqa iyo meherka dumarka intii dumarkii nebiga iyo hablihiisii nin alla ninkii ka kordhiya waan ku celinayaa buuli haweene baa tidhi yaa amiira almu'miniin maxaad nooga xarrimaysaa shay ilaahayna siiyey wa aataytum ixdaahunna qintaara aayaddaa ayay akhriday qindaarkoo maal fara badana dabeed cumar waa ka noqday aayaddana wuu xafidsanaa laakiin wuu ilaaway xukunkii dabeedna wuu ka noqday sababta lixaad waxaa lagu tilmaamaa inuu imaamkani garan waayey dalaalada xadiidkan iyo wuxuu tusinayo oo lafdiga xadiidka ku sugan inuu qariib yahay baa la arkay alfaad badan oo qariiba baa jirta musaabanaa jirta mukhaabaraa jirta muxaaqala mulaamasa munaabada harar waxaa la arkaa inuu kelmadaha noocaasa yacnii fahmiba waayo xadiid baa la mida nebigu yidhi abu daawud yaa warinaya laa talaaqa walaa ictaaqa fii iqlaaqin alaaq iyo xolayn midna ma jirta fii ilaaqin ilaaq iqlaaqii baa waxay ku fasireen ikraah iyo qasab dee kuwa aan saa qabin iqlaaq inuu ikraah yahay qaar badan oon u qabin baa jira oo aan sidaa ku fasiraynin marka inuu dalaalada xadiidka yacnii garan waayo ayaa dhici karta waxaa kaloo ka mida inuu ictiqaadiyo inaan dalaalo iyo tusin xadiidku aanu lahayn oo kii hore jihadii dalaalada ayuu garan waayey waxaa dhici karta inuu jihata dalaala garto laakiin uu yidhaahdo saxiix maaha oo uu leeyahay waxaan ayaa usuul dalaalada iyo tusintaa inaanay sax ahayni tusinaysa ama ha saxsan ama ha qaldanaado oo caamka makhsuuska oo kale inu yidhaha xujo maaha mafhuumka oo kale inuu yidhaahdo xujo maaha ayaa la arkaa sababta siddeedaad waxaa la arkaa inuu caqiidaysan yahay dalaaladaas xadiidkaa ka muuqataa inay ka hor imanayso oo ay caarisantahay wax tusinaya inaan loo jeedin waxaa laga caamkii inuu khaas ka horgeynayo mutlaqii muqayad inuu ka horgeynayo ayaa la arkaa ama amarkii ayaa wuxuu markaa mutlaq ahaa buu keenayaa wax waajibnimadiisii meesha ka saaraya xaqiiqadii buu keenayaa wax majaas ku xambaaraya ta sagaalaad waxaa la arkaa inuu caqiidaysanya xadiidkan inuu caaridayo ou ka hor imanayo wax tusinaya inuu daciif yahay ama mansuuq yahay ama uu mu'awal yahay ayaa la arkay inuu markaa caqiidaysan yahay waxa kaloo dhacda oo sababta tobnaaday noqotaa inuu caaridsan yahay rumaysa inuu caaridsan yahay wax tusinaya xadiidkan inuu daciif yahay ama mansuuq yahay oo kayrkiina aanu caqiidaysnayn oonu arrinkaa rumaysnayn masalan niman badan oo laydhaha kuufiyiin ayaa xadiidka saxiixa ah daahirka qur'aankay mararka qaarkood ku caaridaan oo waxay dhahaan daahirka qur'aanka ee cumuumka ayaa laga hormarinayaa naska xadiidka waxaana dhacda inaan waxaan daahiraynba daahir ay u qaataan masalan xadiidka tilmaamaya hal markhaati iyo dhaar in la israacinayo o wax lagu xukumayo ayay diidaan markaa asbaabaha noocaas ah ayaa run ahaantii keena in imaamkani uu khilaafo xadiidka waxaa kaloo qodobkii saddexaad aynu u gudbaynaa a'immada runtii aynu tilmaannay siba asxaabu ulmadaahib waxaa runtii mid waliba uu tilmaamay in aanu qowlkooda iyo waxa ay yidhaahdeen la mid noqonayn qur'aanka iyo sunnaha ee qowl ay kuna gefi karaan kuna saxmi karaan inuu yahay oo aan aqwaashoodaa sidii oo samada laga soo dejiyey loo qaadanin waxa keliya la raacayaa wya itabicuu maa anzila ilaykum min rabbikum walaa tatbicuu min duunihi awliyaa qaliila maa tadakaruun bal mid mid ayaynu u soo qaadanaynaa waxa ay yidhaahdeen imaam abu xaniifa ayaa wuxuu uhi yasax alxadiidu fahuwa madhabi war xadiidku hadduu ansaxo isaga ayaa madhabkaygiiah oo bimacnaa haddaan anigu si wax ku xukumo oo dabeetana xadiid saxiixa la arko xadiidkaas saxiixaa baa madhabkaygiiah waxaanaan xukumay ka tago xadiidka raaca waxaa kaluu yidhi uma xalaal aha liaxadin an yaakuda biqowlina maa lam yaclam minayn akhadnaahu qofna xalaalu maaha inuu hadalkaiyaga qaato isagoon ogaanay halkaan ka soo qaadannay mar kale wuxuu dhi xaaraam waxaa kaa ciddaan daliilkayga gelinay hadalkayga inay fatwooto waxaa kaluu idhi anigu bashar baan ahay oo hadal baan maanta odhanaya berrina waan ka noqonayaa isagoo abu yuusuf ninkii la odhan jiray madhabkiisa raggii ugu waaweynaa ka mida wuxuu ku yidhi ha iga qorin wax kastood iga maqasho anigu maanta ra'yi baan ku hadlaya berri baan ka tegayaa ra'yi baan maanta arka berri arkaya haddana saa dambe ayaan ka tegayaa buu idhi abu xaniifa waxaa kaluu idhi haddaan idhaahdo hadal khilaafsan kitaabka ilaahay iyo rasuulka hadalkayga ka taga oo kaa qaata buu idhi kitaabka ilaahay iyo qowlka rasuulka maalik ibnu anas imaamu maalik ayaa isna wuxuu yidhi waxaan ahay bashar waan gefayaa waan asiibayaa waa ra'yigayga eegoo wixii kitaabkiiyo sunnaha raacana qaata wixii aan kitaabkiiyo sunnaha waafaqinna ka taga waxaa kaluu yidhi qof ma jira nebiga dabadii ilaa wa yu'khadu min qowlihi wa yutrak ila nebiyu sala allahu calay wasalam qof kasta hadalkiisa waa la qaadan waana laga tegin nebi maxamed mooyaane nebi maxamed hadalkiisa waa la qaadanaya laga tegi maayo laakiin qof kastaa wuxuu yidhahdo waana laga tegin waana la qaadanaya imaamu shaafici imaamu shaafici wuxuu yidhi ma jira buu yidhi qof ilaa waa ka tegaysaa sunnaha rasuulka wax ka midi waa ka qarsoomaysaa ishiisa waa ka qarsoomaysaa waar wax alliyaaliyo wixii hadalaan idhaahdo ama asal iyo asalkaan sameeyo ee rasuulka ilaahay waxaanay wax khilaafsani ka sugnaadaan falqowlu maa qaalahu rasuulullaahi wa huwa qowlii waxa aan idhi ama asalkaa aan sameeyey ee rasuulka ilaahay waxaan idhi waxaan ahayna ka ansaxaane qowlku waa wuxuu rasuulku yidhi kaa weeyaan baanu yidhi qowlkaygu waxaa kaluu yidhi muslimiintu waxay ku ijmaaceen inay ku kulmeen qofka uu caddaado sunna rasuulka ilaah xaggiisa uga caddaado xalaal umaha inuu ka tago liqowli axadin qof kale qowlkii u yidhahdo hebel baa sidaa yidhi waxaa kaluu yidhi haddii aa kitaabka ilaahay ka heshaan haddaad kitaabka iyo ka heshaan sunnaha rasuulka wax khilaafsan faquluu bisunnati rasuuli illaahi wadacuu maa qultu waar qowlkayga ka tago oo sunnaha rasuulka raaca buuhi oo qowlkayga ha eegina mar kale wuxu uhi asax alxadiidu fahuwa madhabi xadiidku hadduu ansaxa waa madhabkaygii isagoo imaam axmed ibnu xambal la hadlaya wuxuu yidhi antum aclamu bilxadiidi warijaali minii waar xadiidka iyo raggiisaba idinkayga yaqaana faidaa kaana alxadiidu saxiix faaclimuunii bihi war xadiidu saxiix hadduu jiro iso ogeysiiye buu yidhi hal alliyaaliya halka lagu hayaa baan ugu tegayaaye waxa kaluu yidhi mas'ale kasta oo rasuulka ilaahay hadal kaga sugnaado cinda ahli naqli dadka axaadiida rasuulka soo raagtooda oo ka hadlaya waxaan idhi wax khilaafsan fa ana raajicun canha fii xayaatii wa bacda mowtii noloshayda iyo geeridayda dabadeedba waa ka noqonayaa buuhi mar haddii rasuulka ilaahay uu ka sugnaaday wax khilaafsan waxaan idhi hadday aragtaan anigoo hadal leh nebigana si khilaafsane ay ka soo sugnaato waxa ogaataan caqligaygii inuu tegey buuhi xadiid kasta oo nebiga ka sugnaaday waa hadalkaygii yaydaan anigaba iga maqlinbe imaamu axmed ibnu xambal ayaa isaguna sidaa si leeg isagana laga hayaa hadallo fara badan wuxuu dhi aniga hay laa tuqalliduunii walaa tuqalliduu maalikan walaa shaaficiya walaa lawsaaciya walaa hawriya wakhud min xaysu akhaduu hay qabsanina aniga maalik ha qabsanina shaafici ha qabsanina awsaaci ha qabsanina hawri ha qabsanina halay ka qaateen ka qaata buuli axad yacnii ka mida kuwaa diintaada ha ka qabsanin ee halay ka soo qaateen ka soo qaado ayuu yidhi waa ciddii dee awood u leh inay markaa ka soo qaato halay ka soo qaateen yacnii dhammaantood sidaasay markaa u wada amreen in xadiidka nebiga iyo sunnihiisa la raaco inaan taqliid layskaga samaynin biduuni basiira marka aqwaashooda iyo madaahibtooda sidaa loo arko ee aanay qolo waliba taasuun inay diinta ku idishay aanay u arag markaasaa iskhilaafkoodu naxariis noqonaya oo qofku uu noqonaya qof sanaaxaddii shareecada helaa markaasuu noqonayaa qof mid walba halka uu ku xoog badan yahay ka qaata ayuu noqonayaa u qaadan maayo markaa madhabkanuu xaqii inuu ku wada dhan yahay sidaa mid waliba uu tilmaamay arrinta marka wax la raacayana saxda ahi waxa weeye waxay yidhahdeen alistidlaal uma alictiqaad bay dhahan culimadu alistidlaal uma alictiqaad alistidlaal waa maxay waa inaad deliilka horraysiiso deliilku wuxuu siduu keenana aada caqiidaysataa laakiin waxaa qalada in la yidhaahdo alictiqaad uma alistidlaal inaad wax meel dhigato dabeetana deliilka aad ka dambaysiiso maxaa saxa inaad deliilka horraysiisato dabeedna deliilkaasi wuxuu kuu caddeeyo kuugu sugma aad ku dhaqanto od madhab ka dhigato idan markaasi xorriyada baad u qaadanaysaa laakiin haddaad wax meel soo dhigato oo aad ictiqaadkii horrayso istidlaalkii inaad dambayso waxaad ku dadaalaysaan waxa aad meeshaa dhigatay inaad nusuusta waafajiso nin la yidhaha karkhi oo axnaafta ka mida wuxuu uhi kullu xadiiin ku yimaado si madhabka iyaga khilaafsan fa huwa mansuukhun ow mu'awal buuri xadiid kasta oo sidaa abu xaniifa qaba iyo madhabkiisa si khilaafsan ku yimaada xadiidkaa ama waa la nasakhay ama waa la awilaya waddo kalaa la marinaya marka maxaa dhacday wuxuu sameeyey ictiqaad deliilkiina halkaa yar cidhiidhigaa buu mariyey markaa laakiin waa inuu deliilku ka sarreeyaa taana haddii aynu runtii intaa iyadana aynu ku dhaafno waxaynu soo tilmaannay fiqigan axkaamta ujeeddada hortu laga leeyahay ee weliba camali baa la yidhaahdaaye axkaamtan sharciga ah ee camaliga ah haayada iyo ujeeddada laga leeyahay waxa weeye axkaamta ilaahay sharcigaa siiba camaliga ah ee loo baahan yahay qofku inuu ku dirmo ku dhaqmo inuu fahmo weeye haddaba marka uu taa doonayo wasiilada iyo waddada ugu rooni waxa weeye horta waa xalaqaadka masaajidda wasiilada ugu rooni wasiilada labaad ee haddana la sii xidhiidha waxa weeye madhab ka mida madaahibta afarta ah inuu mid ka mida ka soo galo inuu mid ka mida ka soo galo madaahibta afarta waxa madaahibtii kale waxaa la yidhaha awsaaciyadii iyo sufyaaniyadii iyo kuwii kale yacnii lama sugin oo ma sugnoo lama diiwaangelinin daahiriyadoo kalena waxa la yidhaha taraarkaa ku yar badanoo mararka qaarkood bay iska taraaraan laakiin afartaa madhabood ummaddu waxay u soo gudbisay si aad iyo laxaad u la yaab leh iyadoo laga shaqeeyey oo dad fara badan leh oo la sharxay oo la alifay oo asal loo sameeyey oo deli loo sameeyey oo istinbaad loo sameeyey ayay ina soo gaadhay markaa yacnii qofku marka uu doonayo fiqiga inuu barto inuu mid ka mid a wasiilo uga dhigto sidii uu fahmi lahaa axkaamta shareecada inuu mid ka mida ka soo galo ayaa wanaagsan mana aha haayo ee waa wasiilo waa wasiilo ka inta yacni madhabkaas un xaqii oo dhammi kuma dhammaa ee waxaad ka dhiganaysaa un wasiilo ad axkaamtii shareecada ku fahanto waana in markaa qofku uu iska ilaaliyaa waxaa tacasubka iyo jumuudka la yidhaahdo in markaa madhabkaa qofku u tacasubo ama kan kale uu tacasubo runtii markii culimmadii dee madaahibtan lahayd sidaasay u kala qaadanayeen sidaasaa mid waliba lahaa xadiidku hadduu ansaxay ii soo sheega intii hore oo dhan sidaasaa la ahaa laakiin cusuurtii dambe ee inxitaadku dhacay waxay ku dhowaatay in la yidhaha baabkii ijtihaadkuna waa xidhmay qolo walibana madhabkeeda uun inay oodato dabeetana su-aalaha soo baxay in la isweydiiyo la yidhaahdo ma bannaan tahay nin xanafi inuu ku xidho mid shaaficiya yacnii inuu mid kale yidhahdo salaadda xanafigu ma ansaxayso waxaa kaloo dhacday in la yidhaahdo ahlu jannuhu madhabkeebay jannada ku haysanayaan ma axnaaf bay noqonayaan ma maalikiyay noqonayaan ma shaafici ma xanaabilay noqonayaan waxaa kaloo heeray sii gaadhay in la yidhaahdo ciise bnu maryam marka aakhiru zamaanka uu soo degay ee uu dadka tukinayo bicayi madhabin buu ku tukinayaa ee mahdigu marka uu soo baxo yacni madhabteebuu ku xukumaya yacni ilaa haada alxad markaa in la gaadhsiiyo oo diintii markaa madhab qura laga dhigo oo madaahibtii markaa laga dhige adyaan iskhilaafsan adyaan iskhilaafsan oo kale laga dhigo yacni waxay ahayd ayaduna waxyaalaha markaa aafaad ka dhacay ee ay habboon tahay runtii in laga digtoonaado oo qofku midna aanu u tacasubin ee mid walba wixii markaa ku jira uu kala soo baxo oo mid walba ka qaata ayaa habboon marka aynu taa ka hadlayno waxaa kaloo laga maarmaan ah qofka daalibulcilmiga ahi inuu ku dadaalo sullamu tacallum sallaanada waxbarashada tadaruj inuu sameeyo oo mar qura iminka haddaad masaajidkaa dabaqa u sarraysa korraysid mar qura ku boodi maysid laakiin jaranjaraad sii qaadaysaa cilmiguna waa noocaasoo kale fiqiguna waa noocaasoo kale bisifa khaasa marka aad tadarujkaa samayseed midba midku ka yariye ka ku xigee ka ku sii xigee ka u weyn aad saa u socoto ayaad bilaa tacab wala nasab aad ku gaadhaysaa laakiin haddaad doonto inaad dusha kaga timaaddo way kugu adkaanaysaa nin sheekhahoo ka mida culimmada jaamacadda madiina ayaa wuxuu uhi macrad riyaad laga furo kutubta ayaan dhex tegey buuhi waxaan eegayay buuhi bal daalibulcilmigu waxay iibsanayaan inan yaroon shaarubahaa sare u soo bixin buuhi ayaa isagoo laba kiish waaweynin iibsaday ayaan la kulmay buuhi inankii ayaan wuxuu yidhi kutubtuu iibsaday waan joojiyo kutubtuu iibsaday ayaan weydiiyey buuhi waxaan arkay buu wuxuu ibsay fatxu lbaari sharxu saxiix albukhaari siirati aclaami nubalaa oo lidahabi shan iyo labaatan mujallad oo taraajumtii culammada iyo khulafada ka hadlaya iyo fatxulbaari oo saxiixu albukhaari sharxaya oo kunuus ay ka buuxdo ayaan arkay buuhi aad baanu la yaabay buuhi waayo yacni dee isagoo heerkaa jooga kutubtaa ma baran kara mana gaari karin wakhtigiina u iska luminaya yacni fatxu baariya siirati aclaami nubalaa isagoon weliba shaarubihii hore sare u soo bixin inuu halkaa ka bilaabo aad baan runtii uga naxay buudhi waxaanan ogahay buudhi inaanu wax liyaaliyo wuxuu ku gaadhayaa aanay jirin markaa waxaan taana ka wadaa waxa weeye in tadaruj qofku u sameeyo uu fanniga u dhiganaya hadduu fiqi yahay waxaynu tilmaannay horta madhab ka mida inuu ka soo galo madhabkiina inuu si kitaabba kitaabka uu ka yar yahay inuu ka bilaabo markaasuu ka weynna gaari karaa laakiin hadduu xagga sare ka bilaabuu degdegsado macnaheedu waxa weeye inuu in cumrigiis ka khasaarayo wax alla wuxuu ka baranayo aanay jirin nin baa beri noogu yimi annagoo xeraho wax dhiganna oo nin xaajioo lacag iska yar haystuhayo uu iska mashquulsanaayo jib baa qabatay inuu wax barto markaasaa wuxuu doonay inuu yani min kitaabka u sarreeye ka hooseeya marku wataxmo yani alfiya ayuu ku wataxmaya iyo ajrumi marku wataxmaya wuxuu ku wataxmayaa safiine iyo minhaaj la akhrinayo ayuu ku wataxmay kitaab walba wuxuu dhaa intuu saaku fadhista imisaa la siiya wuu soo ibsada anugu saaku fadhiistaa haddana qol kana imisaa la siiya intaa kana waa fadhiistaa intuu soo ibsada un yacni wuxuu muddo socdaba markuu ku wareeray ayuu iskaga tegey laakiin qofku ama ha weynaado ama ha yaraadee haddii uu halka hoose ka bilaabo waxbuu ka fahmayaa marka walaalayaal ujeeddada aan hadalkaa ka lahaa waxa weeye ee asbaabta aan u soo qaatay ay culimmada madaahibtu isku khilaafeen oo aan u soo qaatay aqwaashay ka yidhaahdeen oo aan u soo qaatay haddana yacnii sida ugu habboon qofku fiqiga barashadiisa yacnii waxaynu u doorannay yacni inaynu kitaab fiqi madhab mucayana ka warramayo waa sidaa waa in lagu tafaquho qofkuna maftuuxu u noqdo yacni fuqahadii kale oo dhan iyo kutubtii kale oo dhan iyo fiqigii muqaarinkaa lafdiisa laakiin wakhtigu aanu runtii kaga lumin haddii aan runtii halkaasuun aan ka sii wado masaa'il ayaguna runtii la xidhiidha un dhinaca waxbarashada waxay yidhahdeen culimmadu alaa laa tanalu lcilma ilaa bisittatin sawm bika can majmuucaha bibayaanin dakaa'un wa xirsun wastibaarun wa bulgatun wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamanin alaa laa tanalu lcilma ilaa bisittatin cilmiga ma gaadhaysid lix mooyaane sawm bika can majmuucaha bibayaanin dhammaanteedna waan kaaga warramaya dakaa'un ka horreeyaa waa faham fahankana ilaahay baa bixiya muktasabna waa u noqon karaayoo dee qofku dadku waa kala faham badan yihiin qof baa fahankiisu faa'iq yahay qof baa fahankiisu meeldhexaadu yahay qof buu aada u liitaa marka yacni waa inuu waxyaalihii markaa fahanka u kaabaya uu la yimaado dakaa'un maxaa kaabaya wa xirsun dadaal dakaa'un wa xirsun waa inuu ku dadaalaa oo dadaal uu muujiyaa wastibaarun waa inuu sabir u yeeshaa iyo adkaysi waxaanu ka warraya waa fahan waa xirsun dadaal wastibaarun iyo sabir haddii aad ku sabri weydo ma yacni oo aad waxbarashada aad adaygeeda iyo dulligeeda ku sabri weydo jahli baad ku sabirtaa muddo dheer dulliga jahligu leey baad ku sabirtaa wa bulqa ka afraadna waxa weeye bulqoo waasahay qofku haddii aanu sahay haysan iyo wuxuu markaa dee wax ku barto waxba baran maayo wayna sahayna jirta hadduu qofku ka warwarayo wuxuu cunayey oo warwarka haya waxba baran maayo wa irshaadu ustaadin waa inaad sheekh murshida na aada heshaa wa tuulu zamanin wakhti dheerna waa inaad waa inuu jiraa ood ku tala gashaa wakti dheerna waa inaad ku tala gashaa oo aanad ku talagelin yacni sidii barayfid yarood markaa ingiriisi ka dhiganayso mar haddaad waxaad dhiganaysaa diinuu yahay inaad wakhti dheer ugu tala gasho oo fanni walbana aad ka bilowdaa halka hoose oo aad dabeetana xagga sare aad u sii gudubtaa marka waxaan idhi dakaa'un wa xirsun wastibaanun wa bulqatu wa irshaadu ustaadin wa tuulu zamanin waa lix waxa kale oo walaalayaal ka mida waxyaalaha runtii lagama maarmaanka u ah waxbarashada iyo kutubta waxay dhahaan culimmadu asabqu xarfu wa tikraaru alf waa in casharkaagu noqdaa hal xaraf waa inaad ku celisaa kun jeer maxay ka dhigan tahay waa inaad casharka yaraysataa cashar iyo cadba waa la yaraystaa waa inaad kuna celcelisaa kun jeer inaad ku celisaa maxaad u malayn kun jeer iyo hal xaraf macnaha waa maxay kinaayo waxay ka tahay inaad hal xaraf dhe inaad casharka yaraysato ku celcelintiisana inaad badiso marka aad sidaa samayso ayuu macnaa noqonayaa mid kuu sugma wuu kuu sugmayaa markaa waxaa kaloo walaalayaal runtii ayana laga maarmaan qofka daalibulcilmiga waa inuu qofku ixtiraamo oo uu qadariyo oo uu la weynaado yacni cilmigan iyo aqoontanuu baranayaa yacni cilmiga waataynu soo tilmaannay qiimaha iyo sharafta uu leeyahay waa inuu qadariyaa waa inuu qadariyaa oo ixtiraamaa cidda wuxu dhigaysaa cidda wuxu dhigaysaa waa inuu ixtiraama u qadariyaa waa mid maqan walaalayaal maanta dadkan waxaa dhiganayaa maanta jabhad bay k waa jabhadoo kale jabhad baan odhan karaa yacani aad buu u maqan yahay ixtiraamkii markaa ka dhaxeeyey dullaabta iyo dadka wuxu dhigaya ixtiraamkii iyo qadarintii ka dhexmaynaya ama dadkaan anagu soo aragnay ama dadkaan wax ka dhiganay iyo kuwa maanta joogaa way kala duwan yihin waa jabhadun baad odhan karta ayuma ku macnayn karaanu maanta marka waa inuu qofku qofka wuxu dhigaya inuu ixtiraamu qadariyo xataa wuu daa ku khilaafi karaa fii bacdi masaa'il wuu ka aqoon badan karaa laakiin ixtiraam iyo qadarin inay jirto ayaa laga maarmaana waxaa kaloo walaalayaa laga maarmaana dee qofkan daalibulcilmiga ahi inuu dadka kale ay daalibulcilmiga ina wax wada baranaya inuu ixtiraamo inuu bulshada lafteeda ixtiraamo ayaa laga maarmaana oo hadduu aqoon laya uu isku dayaa bulshada inuu hoggaamiyo ee aanu isku daynun inuu xoqxoqo meelaha markaa inuu xoqowna aanu isku dayn inuu isku day inuu hoggaamiyo misale waxaad arkaysaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa nin baa u soo ashtakooda wuxu uhi yaa rasuulallaahi salaadda subax waxaan uga hadhaa ninkaa hebel la yidhaho salaadan ugu dheereeya nebigu intuu aad uga xanaaqay ayaa wuxu uhi inna minkum munafiriin war waxaa idinka mida kuwa dadka diinta ka eriyey buuhi ayuku ama annaas warkiinna dadka u imaam noqdaa ha soo gaabiyo mid danlabaa ku jira mid xanuunsanayaa ku jira mid gaboobay baa ku jira yacni mararka qaarkood waxaan la yaaba dhallinyaradu markay masaajidda tukanayaan yacni intuu caalamkanba ka baxo iyo dadkan wada dhabarka haysta iyo dadkan kaadida wada haysta iyo yani dadkan wada xanuunsanaya iyo kan meheradda soo xidhay ee ka dhex qaylinaysa taloo ma la jabsayle waxaaba intuu ilaawaamo isagu dabada u qabanaya barsaarsa isticraab oo kale ayuu samaynaya taasoo kalena walaalayaal waa in runtii la isku dayaa oo yacni dadka in la hoggaamiyo in nabarrada la xoqoo dadka laga cadhaysiiyo uun aan runtii la isku dayin waxaa walaaleel waxyaalahaasoo dhan runtii aan uga jeedaa in aqoonta aynu baranaynaa ay noqoto aqoon walaaleel intifaac leh oo ina anfacda markaa mar haddaynu runtii sidaa sheegnay yacni inay waxaa laga maarmaankaahi tahay yacni dee madaahibtaasoo dhan in mid walba markaa wixii uu ku toosayay laga qaato madaahibtu ay ku wada sinaadaanoo mid aanad u tacasubin ujeeddada aynu markaa ka leynay waxa weeye inayn fiqigii halkan ka soo gallo marka waxaan ku daalayaa in badan bal wixii dee madhabka dhexdiisa laga xoog badan yahayna waan tilmaamay inta ilaahay ga waafajiyo wixii madaahibta kale lafdeedu ay ku xoog badan yihiinna ayagana waynu tilmaami doonnaa haddii alla yidhaahdo waxa kale oo aynu markaa ku daali doonnaa inaynu aad fiqi ahaan aynu ugu fahanno kitaabu tahaarati tahaaradii ayuu kitaab yahay wuxuu uhi sheekhu wainnamaa yasixu taطhiirun bima uطliqa laa mustacmalin walaa bima biطaahirin mukhaalidin tagayara tagayuran ilaaqa اlismi kayara kitaab hadda waxa alla ay ka wadaan waa jumla mukhtasa oo cilmiga ka mid a oo isku wax ka wada hadlaysa ayay kitaab ka cabbiraan markaa waxay soo hoosgeliyaan kitaabku markuu ciwaan weyn noqdo baabbaa soo hoos gala baabkaana waxaa ka sii hoos gala fasal fasalkana waxaa sii hoos gala mas'ala kitaabu طahaarati binu yidhi طahaara طahara iyo طahura luq ahaan waxa la yidhaha nadaafa iyo admaasta iyo qurunka qofku inuu markaa ka fakado sida nijaasooyinkii iyo ceebiya wixii la mid ahaa sharci ahaana طahaaro waxaa la yidhaahdaa waa zawaalu اlmanci almuratabi calى alxadaثi aw اlkhubfi aw alficli اlmawduuci liifaadati dalik waxay yidhaahdeen طahaaro waa mancintii ka raatibantay ee ka dhalatay xadadka oo meesha ka baxda eeg iminka misle markaad weyse beesho dee mancin baa tiba salaad laguma ogolo wax badan baan lagu ogolayn طahaaradii markaa maxay noqonaysaa in mancigaasi meesha ka baxo culamada qaar baa ku tacriifiyey rafcu xadaث ow isaalaةu najas ow ow maa fii macnahum ow calaa suuratihima waa xadadkii ood iska kor yeesho ama nijaas aad iska suuliso iyo wixii la macno ahaa waxay shaaficiyadu sheegaan markay dahaaro ka hadlayaan saddex arribood waxa la yidhaahdo maqaasidu طahaara iyo wasaa'ilu اlmaqaasid iyo wasaa'ilu اlwasaa'il maqaasidu طahaara طahaaro maxaa looga qasdinayaa waxaa looga qasdinayaa waa weysadii iyo maydhashadii iyo gebagebaysigii iyo nijaasada suulinteedii afarta طahaaro looga qasdinaye looga jeedaa waa afarta alwuduء wاlgusl wالtayamum waisaalat najaasa afartaa maxaa wasiilo u noqonaya lagu gaadhayaa waxay dhahdaan iyaduna waa afar arrimood waa biyaha iyo camuudda xajar اlistinjaa wa aalat dabq afarta arrimood waxa waa biyihii oo dee waad ku isjoonaysaa waad ku maydhanaysaa waad ku weysaysanaysaa laba waa camuuddii waad ku gebagebaysanaysaa camuuddiina oo gebageysiga camuuddiinay ku gelaysaa xajarulistinjaa haddii biyo la waayo dhagax baad ku isijoonaysaa halkiidha ku gelaya biyaha hargaha masala harga bakti oo kale in la magdiyo ayaa iyadana suganoo wuu inoo keeni doonaayo waxaa lagu megdinayaa wax kulul markaa aalatu dabq aaladaa wax lagu megdinayo ama daabiq bay yidhahdaan afartaasina waxa weeye waa wasaa'ishii طahaarada laba arrimoodna waxa ydhaha waa wasaa'il اlwasaa'il wasaa'ishaasun baa lagu sii gaadhayaa waxay labadaana ku tilmaamaan alinaa wاlistihaad iminka markay dahaaro ka hadlayaan ay biyo ka hadlaan laba waxay ka dhigaan weelka dee waa weelkii aad ku dahaaro qaadanaysay ila biyihii inta badan iyagoo dhul ku jira heli maysid weelkiibaa waa weel aad ku dahaaran qaadan karti qaar aad ku dahaaro qaadanayn isugu jira marka waa weelkii kaasina ijtihaadkuna haddii aad dee biyaba haysatay oo biyihii markaa halkan kuu yaallay labadii kidli halkan ku yaallay mid nijaasi ku dhacdo oo aad kala garan weydo yacani dadaalkii aad ku samayn leedaad ku kala saari lahayd kaana waxaa la yidhaahdaa alijtihaad marka labadaana waxa la waa wasaa'il alwasaa'il wasaa'ish ba ayayna wasaa'il usi yihiin yacni siyaalo fara badan bay u kala qaadaan dahaaradoo dee mid maxalkii un waxaani ka muujibkeedu ka soo baxay ku eg iyo mid ka baxsan iminka dee isishada oo kale maxalkii unbay ku eg tahay laakiin jineebadoo kale dee maydhashay keenaysaa maxalkii way ka gudbaysaa haddaba wuxu uhi sheekhu wa innamaa yasixu wax ansaxaya un tahiirun ku طahaaro qaadasho bimaa bimaa'in bay hayd markaa bimaa wuxuu leeyahay daruuratu shecri baa la yidhahdaa hadduu bimaa'in yidhaahdo baydkaa jabaya bimaa buu dabeetana ka dhig waa bimaa'in biyo uطliqa la iطlaaqay oo la sii daayo biyo un la yidhi laa mustacmalin kuwa la isticmaalay maya wuxuu leeyahay sheekhu طahaara waxay ku ansaxdaa biyo biyo la iطlaaqay oo bimacnaa la idlaaqayda muxuu uga jeedaa aan wax kale la raacin biyo la yidhi waxay yidhaahdaan biyo la idlaaqay oo aan wax qayda lagu xidhin amaa qayd lagu xidhay laakiin qaydka lagu xidhay qayd laazim aanu hayne qayd munfaga uu yahay macnaha maxaan uga jeednaa qayd munfaga iyo qayd laazima bay kala saareen qayd munfaga baa jira oo wax lagu xidho laakiin ka hadhaya iminka maaulbi'ri haddii la biyihii ceelka haddii la yidhaha ama maaulcayn haddii la yidhaha goormay biyo ceel iyo intay ku jiraan bay yihiin markay ka soo baxaan u ka hadhaya waa biyo qalin bay noqonayaan laakiin qaydadaan ka hadhayn baa jira iminka maaulwardi haddii la yidhaahdo ama maaun daafiq haddii la yidhahdo sifo la raaciyo kama hadhayaan yacni biyo la idlaaqay oon wax kale lagu xidhin ayuunbaa lagu tahaaro qaadanaya laa mustacmalin kuwa la isticmaalay maya oo biyaha la isticmaalay ee loo isticmaalay iyagoo yar faral xadad koriyeelkeed ama isaalo nijaasadeed waxay shaaficiye ay qabaan inaan mar labaad in lagu taharo qaataa aanay ansaxaynin shaaficiye saasay qabaan laakiin waa masale lagaga xoog badan yahay xagga adilada marka la eego yacni wax daliilahoo xoog leh oo loo cuskado ayaanay u keenin saa daraaddeed waa masale ay kaga xoog badan yihiin madaahibta kale marka waa inamaa yasiixu tadhiirun bimaa dib baanaynu ka tilmaami doonaa udliiqa la idlaaqol sidee biyo un la yidhi laa mustacmalin maya walaa bimaa biyana maya bitaahirin shay daahira oo mukhaalidin dhex galay tagayaraa ku doorsoomay tagayuran doorsoonna ku doorsoomay hayara dooriyey idlaaqa lismi magacii in lagu yidhaahdo fii طacmihi ka dooriya dhadhanka ow riixihi ama urtiisa ow lownihi ama midabkiisa oo wayumkinu ay suurto gelaysana istiqnaahu inay ka kaaftoomaan bisawnihi ilaalin laga ilaaliyo ay kaga kaaftoomaan wastahni soo reeb taqyiiran isbedel bicuudin salb cuud adag ay isku beddeleen ow waraqin ama caleen ow tuxlabin ama xayaabo ow turbin ama camuud waxau leeyahay sheekhu waxa kale oo aan in lagu dahaaro qaataa ansaxaynin biyo shay daahira oo dhex galay isku beddelay isbeddelkaasina gaadhsiiyey heer magacii biyaba ay ka tegeen heer magacii biyaba ay ka tegeen yacnii shay daahira oo dhex galay ayaa dooriyey dooriddaana wuxuu gaadhsiiyey heer magacii biyanimaba ay ka tagaan oo la yidhaahdo qoosh la yidhaahdo ama la yidhaahdo saabuun la yidhaahdo ama xal la yidhaahdo waxaanay ka dooriyeen fii طacmihi ow riixii ow lownihi dhadhankay ka dooriyeen ama urtay ka dooriyeen ama midabkay ka dooriyeen wa yumkin istiqnaahu ay suurtagalna tahay inay ka kaaftoomaanoo oose uga soo kaaftoomayn bisawnihi waa laga ilaalin karaya waxaanu idhi shaygan dooriya waa daahir waxaanaynu idhi waa mukhaalid waxaa jira halkan marka la joogo mukhaalid iyo mujaawir ayaa ayay iska soo hor jeedaan muxuu yahay mukhaalid muxuuse yahay mujaawir mukhaalid laba siyood bay yidhaahdaan waxay yidhaahdaan mukhaalid mar maa yumkinu faslu waxaad biyaha ka sooci kartood ka saari karto maa laa yumkinu faslu wixii aan laga saari karaynin ayaan l wixii aan laga saari karayn mukhaalid baa la yidhaha wax alla wixii aanad ka saari karaynin mukhaalid baa la yidhaha masalan haddaad imika daqiiq iyo biyo isku qooshto ma kala saari karaysaa maya ma kala saari karaysid mujaawirna muxuu noqonayaa maa yumkinu faslu waxaad ka saari karayso waxaad ka saari karayso iminka subag iyo haddaad isku darto biyo ama qori haddaad biyo ku dhex riddo waad kala saari karaysaa subag iyo biyuna isku dhex galaanna way kala socmaan qoriguna wuu ka socmaya wuu dul soconayaa waxaa la yidhaha kaa mujaawir kaa aan laga soci karan waxa la yidhaha mukhaalid mar kale waxay ku tacriifiyaan maa yatamayazu fii ra'yi alcayn iyo maa laa yatamayazu fii ra'yi alcayn haddii waxaan aragtida lagu kala arkayo waxaa la yidhahdaa mujaawir haddii la kala arkayo haddii aan la kala arkayninna waxaa la yidhahdaa mukhaalid iminka iyo biyo daqiiqa haddii laysku inay isla caddaadaan mooyaane biyina miyay kuu muuqanayaan daqiiqdana kuu muuqanaysaa waa maya waxaa lo leeyaha mukhaalid haddii ay kala muuqanayaan sida subagaa iyo biyaha aynu sheegnay oo subagiina halkaa sare joogo biyihiina halkaa dhexe joogaanna waxaa la odhanaya mujaawir haddaba wuxayna yidhi walaa bimaa'in biyana in lagu daharaa ma bannaana bitaahirin shay daahira oo mukhaalidin dheehay tagayara isku beddelay tagayuran isbeddelna isbeddelay hayara dooriye idlaaqalismi magacii in lagu yidhaahdo isbeddelkaasi wuxuu gaadhay heer uu magaciiba ka kaxeeyo haddii aanu magacii ka kaxaynin waxba dhibaato ma leh fii tacmihi buu ka dooriyey dhadhanka ow riixiha ama urta ow lowniha ama midabka walxaal yumkinu ay suurtogelayso istiqnaa'uhu inay ka kaaftoomaan biyihiina oo maxay kaga kaaftoomayaan bisawnihi in laga ilaaliyo waa laga ilaalin karayaa haddaba ixtiraazaad baa la yidhaahdaa intaa uu inoo soo sheegay wixii ka baxsanaa ayuu halkii inoogu sheegay wuxuuhi wastahni waxaad soo reebtaa takhyiiran isku beddel ay bicuudin cuud isku beddeleen cuudku cuudin salb cuud adag cuudka waxaa laga wadaa yacnii cuudkan la shito ee la soo sameeyey masnuuca maahee waxaa jira waxyaalo fara badan oo qoryaahoo cuud la yidhaha udug leh oo fara badan oo iminka dukaamadeenaba lagu iibiyo cuud oo udug leh ayaa jira cuudkaasoo kale oo ku dhacay hadday isku beddelaan oo laakiin salbi oo adag haddii aanu salbi ahayne laakiin sida kaafuurka oo kale uu ku burburo kaafuurkan iminka dadka lagu maydhaa wuu ku burburaa cuudka kale ee lasoo sameeya wuu ku burburaya idan mukhaalid buu isu rogayaa laakiin markuu qori adag yahay waa mujaawir mar hadduu mujaawir yahayna in lagu dahaaro qaato waa ansaxaysaayo bimacnaa isbeddelkani isbeddel markaa sidaasa maaha biyaha magacoodiina u diidi maayo idlaaqal ismigii in biyo linyo la yidhaahdo u diidi maayo kaas waxaynu nidhi mukhaalidka halkaynu mujaawir weeye kani oo mukhaalidka ay hadduu dooriyaabaanay ansaxayni hadduu mujaawir yahay waxba ma yeelayo ow waraqin ama caleen kaga soo daadatay geed isagana in lagu dahaaro qaataa waa bannaan tahayoo dee waxaynu nidhi waa in laga ilaaliyaaye dee waan laga ilaalin karayn oo meeshii geed ku dhex yaalla wixii kaga soo daaday laga ilaalin kari maayo ow tuxlabin ama xayaabo xayaabo waa waxa markaa akhdarka ah ee biyaha iyo bareegaha iyo ka dhex baxaa kaana hadday isku beddelaan iyo wixii maqarka iyo mamarka ku sugnaaba in lagu dahar qato waa ansaxaysaayo in laga ilaaliyaa iyadana adag ow turbin ama camuud hadday isku beddelaan iyadana in lagu daharo qato waa ansaxaysaa oo waxaa la leeyahay hadday camuuddani doorisana waxay leeyahy waa mujarad kaaduura calow unbay ka dhigtay mooyaane biyuunbay calow ka dhigtaye daahirnimadii kamay saarin daahirnimadii kamay salbinno kamay saarine calowunbay ka dhigtay markaa wastani waxaad soo reebtaa takhyiiran isbeddel bicuudin salbi cuud adagay isku beddeleen ow waraqin ama calin ow tuxlabin ama xayaabo ow turbin ama camuud walaa bimaa'in biyo na in lagu daharo qaataa ma ansaxayso muطlaqin oo la idlaaqoo xallatu ay ku dhacday caynu najaasatin cayn nijaaso ahi walxaal huwa biduuni lqullatayni laba jalxadood uu ka hooseeyo wastahni waxaad soo reebtaa maytan bakti damuhu dhiiggiisu lam yasili aan u socon oo ama laa yura aan lagu arfaynin arkaynin biarfi isha lamaa yaxsuli markuu ku dhacayo aan isha lagu arkayn wuxuu leeyahay sheekhu waxa kale oon bannaanayn in lagu dahaaro qaato biyo mutlaqa oo yacnii biyo la leeyahay oon magacii biyanimo ka tegin laakiin nijaasa ay ku dhacday isaguna uu ka hooseeyo laba jalxadood isaguna laba jalxadood ka hooseeyo macnaha shaaficiyada iyo madaahibta qaarkood waxay qabaan biyaha markaba laba u qaybiyaanoo biyo badan iyo biyo yar xadka biyaha badanna waxay dhahaan waa laba jalxadood iyo wixii ka sarreeya biyaha yarna waa laba jalxadood wixii ka hooseeya ayay idhahdaan markaay waxay dhahdaan biyaha yar ee laba jalxadood ka hooseeya hadday nijaasaba ku dhacdo yay isbedelin bay waa nijaasoobeen markaa tiibuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay walaa bimaa'in muطlaqinna in lagu tahaaro qaata ma bannaano xallatu ay ku dhacday caynu najaasa wahuwa biduuni alqullatayn isagoo laba jalxadood ka hooseeya oo xadiidka saxiixa ah ayay markaa mafhuumkiisa u deliishadaanoo idaa balaga almaa'u qulatayni lam yaxmil ilkhabat biyo hadday laba jalxadood gaadhaan khabat iyo nijaas ma xambaaraan mafhuumkaasaa wuxuu yahay haddiise ay ka yar yihiin waa xambaarayaan bay ka dhigan tahay mafhuumku hadday ka yar yihiin laba jalxadood waa xambaarayaan nijaasadii mafhuumkaasay markaa iyagu u deliishadaan waxa kale oo ay yidhaahdeen waxyaalaha nijaasaynaya biyaha yar waxay ka soo reebeen laba shay bakti aan haddii xubin laga jira dhiig socdo lahayn ima haddaad kaneeca soo qaaddo ama duksi aad soo qaaddood lug ka jarto dhiig ka soo yaacayaa ma jiro haddii ay waxa nijaasada ku dhacday waxaasoo kale tay dhibaato male bay yidhahdaan ama haddii aan ishuba qabanaynin awr dhibilisanayo kale imka waxa yare ka duula ama yaani wax la hurgufay waxa yare ka duula oon ishuba qabanaynin taasina waxba nijaasayn mayse wastasni waxaad soo reebtaa maytan dhiig dam maytan bakti damhu dhiigiisu lam yasri aanu socon oo ama laa yuraa biarfi aan lagu arkaynin isha lamaa yaxsul marka uu ku dhacayo aan isha lagu arkaynin macnaha waxaa laga soo reebayaa weeye waxyaalihii biyaha yaree labada jalxadood ka hooseeya nijaasaynayey markaa inoogu joogo